بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh الlه taعalى bab byc الdinaari bالdinaar dinaarkii beeciisii buu u baab yahay bidinaari lagu gado dinaar in dinaar lagu gado ayuu u baab yahay dinaarka marka waa dahab madruub ah waay waa dahab haddana lacag ahaan loo sameeyey oo wasnigiisa la yaqaano wax lagu kala gato oo lacag ahaan loo isticmaalo marka waa dahabkii oo inta la sameeyey wasni loo yeelay qiimo gaar ah markaas leh ayb marka dinaar sidaas ah in dinaar lagu gado wbihi wbاlisnaadi qaala akhbarana qtaybaة bnu saciidi can maliki can muusa bni abi tamiimi wahuwa اlmadaniyu hiqat rawaa lahu muslim wالnasaa-iyu can saciid bni yasaari wahuwa abulxubaab almadaniyu waqiila saciid bnu murjaanahna waa lagu sheegay magaciisa walaa yasixu hiqat mutqin rawaa lahu asxaabu اkutub الsita can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama rasuulka qaala wuxuu yidhi addiinaaru diinaarka bidinaari yubaacu bidinaar diinaarka diinaaraa lagu gadaa wadirhamu dirhamkana yubaacu bidirhami dirham ayaa lagu gadaa laa fadla baynahumaa xaal aynan dheeraad kala lahayn dhexdooda iyagoon isdheerayn oon kala badnayn yani hal dinaar markaa dinaar kale lagu bedelayo waa inay isla ekaadaan hooyo hoona lays dhaho laa fadla baynahumaa ma la kala badi karo oo laba dinaar inaad dinaar siisato ama dinaar iyo bar inaad dinaar siiso oo aada sidaa u kala dheeraad siiso ma bannaana laa fadla baynahumaa qaala baabu bayci dirhami bidirham dirhamkuna asalkiisu waa silver waa fido waaye fidada oo markaas inta la sameeyey lacag laga dhigay oo sidii yacni waa bir fido ah wasni gaar ah leh oo si gaara loo tumay oo markaas iyada wasnigeedaas inta uu la eg yahay wax lagu soo gado karo ayb marka baycu dirhami bidirham marka dahabku ama fidadu saddex xaalay yeelan karaan marna waxaa la yidhaha waa madruub marna waa masuuq marna waa tibri tibriga waa gobol dahab ah ma samaysna ma habaysna qaab uma ma naqshadaysna tibriga la yidhaha marna waa masuuq oo dahab awal si u ekaay ayaa inta dab la geliyey la dhalaaliyey sifo kale loo bedelay iyo qaab kale ile dahabka haddii la dhalaaliyo haddana sifo kale ayuu u samaynayaa ninka wax dhalaaliye nooc kalena waa midkan waayo oo waa madruub ayaa la yidhaahdaa lacag ahaanaa loo sameeyey wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidi can malikin can xumayd bni qaysin اlmakiy can mujaahidin qaala can cumara sidaasuu dhigaa nusqooyinka qaar marka yani saasaa ku taalla an yani qaala can cumara meeshaas marka nusqooyinka qaarna waxaa ku taala qaala bnu cumar ayb sidaasaa marka iyada bacdi nusakna marka ku taala ayb xadiidka marka tuxfaha alimaamu اlmizi wuxuu xadiidkan ku dhex daray min musnadi mujaahidi can ibni cumar marka uu sheegayo tuxfaha uu kusoo qaaday xadiidkan mujaahid can ibni cumar musnadka noocaas ah tarjamada noocaas ah ayuu xadiidkan nasaa-i oo wariyey oo ku hoos dhigay macnaheedu marka waxay tahay mujaahid xadiidka wuxuu ka warinayaa ibnu cumar cumar kama warinayo marka nusakha marka can cumar sidaas dhigaayo waa laga saxsan yahay mararka qaarna qaala markay tahay can iyo ibniyaa isku ekaan karaan can iyo ibni waa isku ekaan karaan marmar marka meeshii ibnu cumar ahayd baa can cumar iska noqon karto tasxiif iyo waxintay galaan xadiidka imaamu maaligna muwada uu ku wariyey hadda riwaayadii maaligaan haynaa riwaayadan marka maalig oo fil muwada ku sugan waxay leedahay can xumayd bni qays can mujaahidin can cabdillaahi bni cumar marka alxadiidu min musnadi cabdillaahi bni cumar waaye ee min musnadi cumar ma aha ayb ayb marka wuxuu leeyahay meeshaas marka iyada yacni baxhigaas baa ku jira ibn cumara iskale xadiidka cumar ma laha addiinaaru biddinaari addiinaaru diinaarka yubaacu biddinaari baa lagu gadaa ayb weliba xadiidkan ibnu cumar hadalkan inuu yidhaahdo sababaa keenayoo nin birta tumo oo dahabka dhalaaliyo ayaa u yimid ibnu cumar buu u yimid markaasuu wuxuu yidhi innii asuuqu dahaba dahabka ayaan aniga dhalaaliyaa huma abiicu shay-a min dalika wax ka midaan iibiyaa biakhara min wasnihi wax ka badan wasnigiisa su-aasha saasaa keentay sababtana marka wuxuu leeyahay qadarkii aan shaqeeyey oo xoogaa aan shaqada qabtay baan xoogaa aan ku goostaa marka dahab buu dhalaalinaa dahab kalow ku gadaa laakiin wasnigiisa ka badan meeshaas marka intaas ziyaadadaas maxay u dhigantaa marka qadra camaalatihi buu rabaa inuu ka dhigto ziyaadada kan kale uu badan yahay markaasuu ibnu cumar hadalkan ku yidhi addiinaaru biddiinaari waadirhamu bidirhami baa lagu gadaa laa fadla baynahumaa iyagoon wax uwax dheeraada aan lahayn dhexdooda uunan ahayn hadu haadaa cahdu nabiyina sala allahu calayhi wasalama ilaynaa waa ballantii nebiga uu nagula ballamay kan haadaa cahdu nabiyina sala allahu calayhi wasalama ilaynaa riwaayadan marka xumayd ibnu qays oo maalig uu warinayo cahdu nabiyinaa waxaa jirta marka riwaayo kaloo min dariiq ibni cuyayna ka imaanayso shaafici wariyey can wardaana aلruumiy anahu sa'la bna cumar inii rajulu asuuq ilaa aakhiri اlxadiid marka xadiidkaas waxaa ku jirtay haadaa cahdu saaxibinaa ilayna marka laba lafdi waayo marka wardaan xadiidka wuxuu uga wariyey qisada ibn cumar hada cahdu saaxibina ilayna mujaahidna muxuu yihi hada cahdu nabiyina ilayna walidalika marka alimaamu shaafici markuu xadiidkii wardaan uu wariyey ayuu wuxuu yihi yacnii biqowlihi saaxibanaada wuxuu u jeedaa cumara bna alkhaaab cumar bnu lkhaaab buu u jeedaa marka haddii xadiidka yacni cumar saaxibka haddii cumar laga wado xadiidku muxuu noqonaa mawquuf mawquufun calaa cumar u noqonaa markaas ayb wa qowlu xumaydin can mujaahidin can ibni cumara cahdu nabiyina ah khaطa'un waayuu yidhi alimaamu shaafici waa khaطa yacni ibnu cabdilbar baana marka radiyo wuxuu leeyahay sidaas ma ahan cahdu saaxibinaa waa mujmal ile saaxibka ibnu cumar saaxibkiisa nebiga waa noqon karaa soo maaha cumarna waa noqon karaa soo maaha marka cahdu saaxibinaa riwaayada ah waa riwaaya mujmala middaan cahdu nebiyinaana waa mufasira asalka imaamu shaafici iyo qaacidada uu qaatana waxay tahay mujmalka kan mufasirka in lagu fasiro marka calaa qaacidati alimaami shaaficiyi waxay tahay labadan riwaayo maba isdiidayaanba marka middaan mujaahid waxbay fasiraysaa midda kalena tafsiiray u baahan tahay waana sidaas marka alxaafid ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku sheegay waa baxhi labaad oo haadaa cahdu nabiyinaada ku jira waay iyadana addiinaaru biddinaari wadirhamu bidirhamina waxaa lagu ishaarayaa ilaa jinsi lasli addiinaaru bidinaar marka la leeyahay asalkaa loo jeedaa laa ila lmadruubi midkaan lacagta laga dhigay keli duuna gayrihi yani wuxuu diidaa inaad ka fahamto diinaarka dahabka ah ee lacagta noqday mid lacag noqday marka lagu bedelayo waa inaynan kala badnaanin laakiin haddii diinaar lacag noqday lagu bedelayo mid tibri ah oo aan lacag noqonin ama mid la dhalaaliyey lagu bedelayo laa fadla baynahumaa inaysan u oolin inaa u malaysoo diidaan meeshaas marka aad waxay u baahantay in la fahmo addiinaaru diinaarku waa madruubka laakiin madruubku hadda mafhuum ma laha waayo haddii madruub madruub lagu gadaayo waa inaynan kala badnaanin madruub haddii tibri lagu gadaayo waa inaysan culayska ku kala badnaanin madruub haddii masuuq lagu gadaayo waa inaynan kala badnaanin kulli isku mid waa ayb marka sidaasaana marka walidaalika marka addiinaar marka addiinaaru bidiinaar marka la leeyahay asalka dahab ahaanta unbaa la fiirinaa hadda dahabkan in lacag laga dhigay inaan laga dhigin muhiimad ma leh mid lacag laga dhigay hadduu dhinacan yaallo dhinacaanna uu yaallo gobol dahab ah oo aan lacagba ahayn culayskooda waa inuu isku mid noqdo marka la isku bedelanayo ayb bidaliili waxaana ku tusaya uu le irsaali bni cumar alxadiida calaa su'aali الsaa'iqi lahu can الdahabi اlmasuuqi dahab la dhalaaliyaa la su-aalay ibn cumar hadda waxaa la su-aalay dahab la dhalaaliyey markaasu wuxuu ku jawaabay kii madruubka ahay inuu sheego isku mid waayo marka sababtaasuu saas u yidhi markaasuu ibnu cabdilbari yidhi walaa aclamu axada min alculamaa'i xarama atafaadula fi lmadruubi اlcayni min aldahabi walfidati اlmudarhamati duna اtibri wاlmasuuqi minhumaa ilaa shay-un jaa-a can mucaawiyata bni abi sufyaan waana imaan doontaa riwaayadaas yani wuxuu leeyahay cid tiri dahabku marka uu yahay tafaadulku wuxuu xaaraam yahay in la kala badiyo yacni culummada axad ka mida ma ogi buu leeyahay xarimay in la kala badiyo midka madruubul caynka ah oo dahabka ah iyo fidada oo mudarhamada ah bis inay ku saabsan tahay oo tanaa xaaraan ah hayruhun xaaraan maaha wax dhahay ma aqaan uu leeyahay ayb ilaa shay ka yimid mucaawiye maahan kaasna waa arki doonnaa mucaawiye abudardaa riwaayada ay isku hadalka ay isku qabteen ayb waqad ajmacuu calaa khilaafihi waxayna ku ijmaaceen mucaawiye khilaafkiisa faأgnaa ijmaacuhum calaa dalika can اlistishhaadi fiihi bigayrihi ijmaacaasaa marka wuxuu leeyahay kaad yaa kaa deeqaaya inaad adilo kale iyo wax kale u raadisa wa bihi qaala akhbaranaa waasil bnu cabdilaclaa qaala xadaana bnu fudayl waa moxamed bnu fudayl bni ghaswaan abu cabdiraxmaan alkuufiy saduqun caarifun rumiya bitashayuc can abihi abihi fudayl bn غaswan abulfadl alkuufiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can ibni abi nucmin cabdiraxmaan ibn abi nucmin albajaliy alkuufiy abulxakam saduuqun asxaabu اlkutub الsita u wariyaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slm aldahabu bالdahabi waa kaas hadda asalkiyaa la sheegay hadda aldahabu dahabka bidahabi baa lagu gadaa wasnan biwasnin wasnan biwasnin baa loogu gadaa wasni wasnigiisaa lagu gadaa mithlan bimidlin isku mid ahaan ayaa loo gadaa iyagoo macnaha isku mid ah waalfidatuna bilfidati baa lagu gadaa wasnan biwasnin mithlan bimidlin faman zaada qofkii ziyaadiyo aw isdaada ama soo ziyaadsada faqad arbaa qofkaasi ribo ayuu galay oo yacni waa ribeeyey oo ribow la imaaday qaala baabu bayci الdahabi bالdahab dahabka in dahab lagu gado wa bihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can naaficin can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi sal ly slama qaala laa tabiicu dahaba bidahab dahabka dahab ha ku gadinina ilaa mihla bimilin isaga oo isku mid ah maahan xaaloo isku mid yahay walaa tushifuu ha ziyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin ha ku ziyaadinina min ashafa ayb washifu bilkasrina aziyaadatu ziyaadadaa laga wadaa watutlaqu cala naqsina waa lagu idlaaqaa ayb walaa tabiicu lwariqa bilwariqi fidada fidaha ku gadinina ilaa mihlan bimidlin inay tahay xaal ay tahay maahane walaa tabiicu minhaa ha gadinina fidadii xaggeeda shay-an wax iyo dahabkiiba walaa tabiicuu ha iibinina minhaa yacni xaalow isa yacni tan uu ka mid yahay shay-an wax shayga oo ghaa'iban maqan binaajisin mid joogaha ku iibinina marka walaa tabiicuu minhaa shay-an ghaa'iban binaajisin maxaa laga wadaa yani macnuhu waxay tahay labadoodaba inay isla joogaanaa la rabaayo hooy hoo la ysdhihi karo haddii midna uu joogo kan kalena uu maqan yahay inaad midkan qaadato adiga kii kalena uu maqan yahay oo mar kale lagu siiyo ayaa la diidayaa oo wuxu ay noqdaan deyn marka walaa tabiicuu minhaa shay-an haa'iban binaajisin sidaas waay haa'ibkan marka waxaa laga wadaa haa'iban laysa fi dimmati mararka qaar shayga waxaa la ogol yahay inuu maqan yahay cayntiyaa maqan laakiin dimadii lagu lahaaya qofkii lagu lahaayaa taagan macnaheedu marka muxuu yahayna dahab iyo fida isku geday sideey ku imaanaya maalan ninbaa adiga wuxuu kugu lahaa dahab toban garaam oo dahab ayuu kugu lahaa deynay kugu ahayd mar hore dahabkan yacni inaad qaadatood u keento mar dambe iyaad ku heshiiseen ama waxbaad gadatay waxaa lagu qiimeeyey dahab markaasaa lagu yidhi intaasoo diinaar adoo marka ku raran oo dimadaada uu yahay oo lagaa rabo ayaad mar dambe ninkii is aragteen danaaniirtii aan kugu lahay keen isii ee hadda danaaniir ma hayo daraahim ku sheego waxaadi soo ma aragtid marka daraahimaa marka uu ku sheegtayoo maalan wuxuu yidhi sagaal boqoloo garaam oo waxay noqotay fida ah marka hadda daraahim baad ku dayn baxaysaa laakiin shayga aada qabto oo dimadaada saaran waa waa dinaar waa dahab dahabkaas hadda qaa'ib waayo ma joogo ma ogta meesha ma yaalle laakiin dimadii dahabkaas qabtayaa meesha taagan marka marka la leeyahay walaa tabiicuu minhaa shay-an haa'iban waa haa'ib oo laysa fi dimmati ah haddaan adiga waxbaba lagugu lahayn oo yacni shaygan laguguma laha cayntiisiina meesha ma joogto taas waay midda la diidahay adoon deyn baxaynin oo aan ninkaan uuna waxbaba kugu lahayn ayaad sarif baa rabtaan inaad kala gashaan hore wuxuu kugu lahay male oo hadda la qiimeynayo markaas lama ogola inaad maadaama cayntii labadan laysku bedelanaa mid kamida cayntiisu maqan tahay cayntaas dimo u taaganna aynan jirin maanta deynbax uusan jirin taas waay xadiidka wuxuu ku saabsan yahay marka sidaasna waxaa loo leeyahay xadiidka ibnu cumar ee imaan doono baqiicow geel kugadi jiray ibnu cumar danaaniir buu mararka qaar oo ugu qiimaysnaa geela qof baa ka qaadanayo danaaniirow ku yeelanaa daraahin buu uga qaada jiray markuu nebiga su-aalayna dhib ma lahan wuri laakiin markaas waa inaan la kala tegin iyadoo wax laysku leeyahay markaas la deyn baxaayo waa inaadan wax kamida deyntaas aan meesha looga tegin kulli in la dhiibo waa sicirka lagu xisaabtamayana muxuu noqonayaa sicirka maalintaas la joogo maalintaa la joogo laa ba'sa bisicri yowmihi waa waxaa laga cararaa marka in lacagtii laga taajiro oo qofkii uu lacag ka taajirid iyo uu galo deynbax unbaa laga rabaa waayahay oo marka waxaa weeyaan haa'ibku alghaa'ibu acamu min almu'ajali haa'ib waa ka caamsan yahay madal shayga la ta'jiiliyey waa ka caamsan yahay fayadkhulu taxtahu haa'ibka waxaa soo hoosgalayo alghaa'ibu can ilmajlisi wax majliska ka maqan iyo walmu'ajalu mid m yacni mu'ajalkii intaba waa soo gelayaan haa'ib marka la yidhaha marka waa caam majlisku inuu ka maqan yahay shaygaas waa kuu keeni doonaa inay tahay oo madal uu yahay intaba waa haa'ib haddaba haddii marka taas la diiday waaxraa an laa yajuuza idaa kana adaraahimu waddanaaniiru kullun minhumaa haa'iban haddii hal mid inuu maqnaado la diiday labada hadday maqan yihiin ka waran min baabi owlaa oo waxayba noqonaya baycu deyni bideyn hadda waxaa la diidayaa diinaarkiyaa joogo dirhamkiyaa maqan ayaa la diiday dirhamkiina inuu maqan yahay diinaarkuna uu maqan yahay min baabi owlaa ayb oo sidey taas ku dhici kartaa marka nin baa maalan nin danaaniir ku leh ku kalena ninkaana wuxuu ku leeyahay daraahim in laysku bedela marka sidaas loo kala qaato waxay noqonaya dirham aan meesha oolin iyo diinaar aan meesha oolin adiga ninkaana daraahim ku leedahay adigana ninkaana danaaniir kugu leh ay labadiina marka adna ninkaa daraahimti ka qaado adna danaaniirti ka qaado ma imaa karto waayo labadaba hadda marka nin deyn baxaayo gaara ma jiro labadaas marka waxay noqonaysaa marka qaa'ib qaa'ib lagu gadaayo min baabi owlaana inuu xaaraam noqdo imaamu shaafici sidaas u ayb wbihi qala akbarana xumayd bnu mascadta waismaaciil bnu mascuudi qaala xadaana yaziid wahuwa bnu zurayc qala xadaana bnu cawn can naaficin can abi saciidin اlkhudriy qaala wuxuu yihi basura caynii labadeedi yani ishaydii waxay aragtay wasamica udunay udunii dhegteydu waxay maqashay min rasuuli lahi sal ly slam ay ka maqashay fadakara wuxuu sheegay annahya can dahabi bidahabi iska reebidda layska reebay dahab in dahab lagu gado walwariqi bilwariqi lagu gado ilaa sawaan bisawa inay isku mid yihiin maahane mithlan bimilin inay isla eg yihiin isku mid yihiin walaa tabiicuu qaa'iban binaajisin ha ku iibinina walaa tushifu axadahumaa midkood ha siyaadinina cala alaakhari hadday labada marka isku jinsi yihiin wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can zayd bni aslam can cadaa'i bni yasaarin ana mucaawiyata baaca mucaawiya wuxuu iibiyey siqaayatan buu iibiyey galaas yacni weel min dahabin dahab ka samaysan oo wariqin ama fido ka samaysan ayuu wuxuu ku iibiyey biakhara min wasnihaa wax ka badan miisaankeeda yani dahab galaas dahaba ayuu wuxuu ku bedeshay dahab kale waana kala badan yihiin oo dahabkoosa u qaatay baa ka badan kuu dhiibayo faqaala abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yidhi samictu rasuula اllahi sal ly slam nabigaan maqlay yanhaa can mili hada kanoo kale isagoo reebayo ilaa milan bimilin isagoo isku mid inuu yahay maahan xadiidkan marka muwada'a ayuu ku jiraa intaan markau imaamu ma yacnii intaanu ku joojiyey hadda nasaa-i imaam maalik isaga wuxuu ku daray muwadaciisa mucaawiya markii sidaa la yidhi ayaa waxa uu yidhi maa arad yacni wuxuu yidhi ma arkaya buu yihi ma araa bihada ba'san wax dhiba uma arko sidaasoo kale ayuu yidhi markaasuu abudardaa wuxuu yidhi man yacdirunii min mucaawiyata yaa mucaawiya iiga cudur daaraya ana uqbiruhu can rasuuli llahi sal ly slam nebigan uga waramayaa wayuqbirunii can ra'yihi isagana ra'yigiisuu ii sheegaa yaa iga dhiciya ninkan yaa iga qabta macna rasuulkaa reebay baan leeyahay isaguna ra'yigiisu ii sheegayaa ma u arkaayo inay dhib leedahay buu ileeyahay yaa iga qabta uu leeyahay marka ayb laa usaakinuka ardan anta bihaa dhul aad degan tahay maba degaayo yihi aniga dhul aad adigaba joogto maba kula degaayo yihi uma qadima abudardaa calaa cumara abudardaa cumar buu usoo galay fadakara dalika lahu arrinkiibuu u sheegay fakataba cumaru ilaa mucaawiya cumar marka mucaawiya usoo qoray anlaa yabiica dalika ilaa milan bimilin wasnan biwasnin cumar baa marka ka qabtay oo wuxuu yidhi ma gedi kartid dahab dahabku ma gedi kartid ilaa inay isku mid yihiin maani ma ahani ayb xadiidkan marka ibnu cabdilbar wuxuu ku dheeraaday inqiaac inuu ku jiro iyo in kale oo wuxuu leeyahay cataa ibnu ibnu yasaar abudardaa waxba kama maqlin oo wuxuu yidhi daahiru hada alxadiid linqiaac baa ka muuqda lianna cataa laa axfadu lahu samaacan min abidardaa cataa ibnu yasaar abudardaa ma u haayuu yidhi inuu wax ka maqlay wamaa adunuhu samica minhu shay-an inuu wax ka maqlayna u malayn maayo lianna abudardaa shaam uu ku dhintay buu yidhi khilaafadii cuhmaan oo laba sano ay ka dhiman tahay waxaa kaloo waaqidi uu yidhi wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa soddon iyo labadii marka haddii sanadkoo soddon iyo laba ah uu dhintay abudardaa cadaa cadaana wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa labaatan iyo kow marka soddon iyo labo marka aada labaatan iyo kow ka jarto waa kow iyo toban jir soo maha kow iyo toban jir waayo cadaa marka ee kow iyo toban jir waxaa ka maqli karaaye muxuu u leeyahay sidaas wuxuu u leeyahay haddaysan isku magaalaba deganayn nin kow iyo toban jira inuu safro isagoo kow iyo toban jiroo shaam aado oo cilmi u doonto ma badna sidaas nacam abudardaana shaamuu joogaa cadaa'na waa madani marka inuu cadaa baxo da-daas oo ku rix la galo ayaan haalib ahaynoon badnayn nacam allahu aclam sidaas u jeedaa nacam marka daahirkiisu inqidaac baa ku jira waxaasoo sidaasoo kaleu ka wadaa laakiin baciid maaha de abudardaa inuu madiine imaado oo uga maqlo kow iyo toban jiro ka yara baxo waa maqli karaa ayb aduu meeshaasu aada ugu dheeraaday ilaa markii dambena uu yidhi ibnu cabdilbar calaa ana hadihi alqisata weliba wuxuu yidhi qisadan laa yacrifuhaa ahlulcilmi ahlucilmiga uma yaqaanaan liabi dardaa ilaa min xadiidi zayd bni aslam can cطaa'i bni yasaar wa ankarahaa bacduhum qaarkood wayba inkireen qisadan inay jirto waayo waxay leeyihiin liana shabiihan bihadihi alqisati qiso qisadan u eg ayaa caradad limucaawiyata mucaawiye usoo banbaxday maca cubaadata bni saamit waana soo marnay soo maha taas mucaawiye iyo cubaadatu bnu saamit wahiya saxiixatu mashhuuratu maxfuudatu licubaada ayay u ansaxday maca mucaawiyata min wujuuhin wa turuqin shataa ayb marka cubaada inay dhex martay qisada mucaawiye iyo cubaada xoog badan abudardaa maya saasuu leeyahay isaga waana dhici kartaa inuu mucaawiyaba ka maqlay laakiin cadaa qisadan ma joogo leanna waqtigii cumarayba cumaraa la iskula tegay soo maaha waqtigaas ma jooga sida hadduu joogana waa yaryahay ayb mucaawiya marka waxaa ka muuqdo inuu arkaayey taxriimka inuu kusoo arooray diinaarka madruubka ah bis dirhamka marka lacag laga dhigo diinaarka marka lacag laga dhigo markaas uun inaan la kala badi karin laakiin amaa hayru lmadruub hayrulmadruubku marka waa tibriga iyo masuuqa kan la dhalaaliyey labadaas ayaga in la kala badin karo ama midkood haddii lagu gadaayo madruub lagu gadaayo iyo ayuu qabay isagan sidaasoo marka galaas dahab ah ugu iibsanayaa marka dahab kale oo masuuq ama madruub iska ah laakiin horaan usoo sheegnay ijmaaca culimmada wuxuu ahaa iyo naskaba waa khilaafsan yihiin sidaas waaya qaala baabu bayci lqilaadati qilaadadii kuushii beeceedii xukunka caddayntiisii buu u baab yahay fiiha alkharazu kuushaas oo yacni tax leh kuul marka wax lagu taxay leh kharasku marka waa jawharado iyo waxyaabo kaloo kuusha qurxiyo kuushu qoortaa la gashtaa marka wax lagu taxay oo markaa yacnii qurux leh ayb iyo wadahabu baabu bayci lqilaadati kuushi iibinteeda fiiha alkharazu wadahabu oo tax shay lagu tixayoo jawharad ama dhagax iyo wax lamida ah iyo wadahabu ka kooban iyo dahab yacnii kuushaa waxay ka kooban tahay dahab iyo wax kale oo jawharada oo la socda dahabkaas maxaa lagu gadayaa marka bidahabi in lagu gado dahab khaalis ah yani dhinacan waxaa taalla dahab iyo wax kale oo isla jiraan dhinacanna waxaa yaallo dahab khaalis ah ma bannaan tahay taas marka wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laythu can abi shujaacin saciid bni yaziida wahuwa alxumyariy alqitbaaniy alskandaraaniy hiqat caabid can khalid bni abi cimraana wahuwa tujiibiy abu cumar qaadi ifriqiya faqiihun saduuq rawaa lahu muslimu abu dawuuda wاnasaa'iy can xanashin الصancaaniy xanash bnu cabdillaahi abu rishdiin asaba-iyu naziilu ifriqiya hiqat rawaa lahu muslimu walarbaca can fadaalata bni cubaydin qaala wuxuu yihi ishtaraytu yowma khaybara maalintii khaybar baan waxaan iibsaday qilaadatan kuul fiiha dahabun wakharazun dahab iyo wax lagu taxay dhexdeeda oo ka kooban ayaan iibsaday laba-iyo toban kun yacni laba-iyo toban yani wuxuu ku iibsaday laba-iyo toban dinaar uu ku iibsaday fa fasaltuhaa waan kala soocay fawajadtu fiiha waxaan ka helay akhara min itnay cashara dinaaran laba-iyo toban dinaar wax ka badanaan ka helay marka kuulay ahayd dahab iyo wax kale iskugu jiro isagu laba-iyo toban dinaar khaalis uu bixiyey kuushiibuu soo qaatay waa kala dhilqiyey marka dahabkii iyo wuxuu kala bixiyey wixii kale dahabkii baaba ka batayba laba-iyo toban dinaar fadukira dalika linabiyi sal ll ly slam nabigaa loo sheegay faqaala nebigu wuxuu yidhi laa tubaacu xataa tufsal kuusha noocaas oo kalea lama iibiyo ilaa la kala sooco oo dahab iyo waxa kale la kala bixiyo xadiidku marka wuxuu daliil u yahay mas'alada la yidhaha muddi cajwa mas'alati muddi cajwa xadiidka loo cuskado way shaaficiyada iyo xanaabiladaana qabaan inay xaaraan tahay mas'aladaas yacni macnuhu waxay tahay shay ribowi ah dahab keliya maaha shay ribowi ah iyo wax kale oo isla socdaan inaad asagoo kale ku iibiso ku iibsato asagoo kale markaan leeyahay waxaan ka wadaa ribowi kale oo khaalis ah mathalan dahab toban garaam oo dahaba iyo wax kale toban garaam oo dahaba iyo xoogaa yaroo garaam luul ah garaam oo jawharad ah ama luul ah iyo toban garaam oo dahaba dhinacan taagan dhinaca kalaad marka waxaad ugu iibsatay dahab khaalis oo labaiyo toban garaam oo dahaba mathalan ama shan iyo toban garaam oo dahabaad qaadatay waxaa ku bedeshay marka ood dhiibtay toban garaam oo dahaba iyo garaam luul ah marka taas marka waxay noqonaysaa marka ma bannaana sababtaynan u bannaanaynna waxay tahay dahab iyo dahab marka la isku gadaayo maxaa la shardi jiray mithlan bimithlan soo maaha inay isla ekaadaana la shardi jiray marka meeshaanna waxaa yaalo shan iyo toban garaamoo dahaba intana toban garaamoo dahaba iyo hal garaamoo wax kale ah marka shan iyo tobankan garaam toban garaam oo ka mid ah miyaa tobankan garaam ku aadayso shanta garaamoo dahabkaana halkan garaamoo luulka ah miyay ku aadan tahay mase si kale waayo tobanka garaamoo dahabkaa meeshaan ku jirto waxay u dhigantaa afar iyo toban garaam oo dahabo xagga ku jirto halka garaamee soo haray iyo luulka halkiisa garaam miyaa isku dhigmo maadaama aan la ogeyn mithliyadiia meesha ka maqan oon la ogeyn haddii mithliyada aan la ogeynna ribadii meesha waa taagan tahay soo ma garanin meeshaa marka marka haddee shaaficiyada iyaga waxay ku mihaalaan muddi cajwa iyo dirham oo laba dirham lagu gaday koombo cajwo ah iyo hal dirham ayaa laba dirham lagu iibsaday marka labadan dirham marka koombada timirta a meeqa ku aadayso hal dirham mayd maa ku aadaayo nus dirham miyaa ku aadaayo maxaa ku aadayo hal iyo bar miyaa ku lama oga awalna waxaa la rabay marka dirhamkan mudda cajwada la socoto iyo dirham inay isku aadaan hadda lama oga waxay isku aadayaan marka ma banaano sidee la yeelaa marka kala bixi koombadan timirta iyo dirhamkan kala saar dirhamka dirhamku aadi soo qaado dirhamkaas dhiib dirhamkan kala qaado koombadan timirtaa waxaa rabta ku gada hadhow marka iyada laakiin hal safqa ma loo ogola ayb xadiidkanaana marka xujo looga dhigaa xanafiyada ayaga waa ogol yihiin laakiin waxay leeyihin shardi waa in dahab ku badan yahay waa shardi waxaa bay leeyihin inuu dahabku uu badan yahay haddii dahabku yaraado maya ayay dhahayaan wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu mansuur qaala xadaanaa mxamed bnu maxbuubin wahuwa albunaniyu albasriyu hiqat qaala xadaanaa hushaymu qaala akhbarana leyt bnu sacdi can khalid bni abi cimraana can xanashin الصancaaniy can fadaalata bni cubaydin اlansaariy qaala asabtu ywma khaybara qilaadatan baan soo helay fiiha dahabu wakharazun dhexdeeda uu yahay faaratu waxaan doonaa an abiicahaa inaan gado fadukira dalika linabiyi sal ll slam faqaala wuxuu yidhi ifsil bacdahaa qaarkeed sooc min bacdin qaarka kale ka sooc uma bichaa markaas gad dahabka iyo waxa kale kala sooc dahabka marka dahab la eg ku gad inta waxa kuu soo harana wixii aada doonto ku gada markaas qaala baabu bayci lfidati bidahabi in lagu gado fidadii in dahab lagu gado nasiicatan iyadoo ay madal tahay dahab iyo fida laysku gadayaa laakiin deyn waayo midaa meesha ka maqan wa bihi qaala abar lacagtana waa la mid dabcan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin can abilminhaal cabdullaahi bni mucim albunaaniy albasriyu hiqatu qaala wuxuu yidhi baaca shariikun lii mid aniga shirka ila ahaabaa wuxuu gaday wariqan fido ayuu gaday binasii'atin buu ku gaday madal fa ja-anii waa ii yimid fa akhbaranii wuu ii sheegay faqultu waxaan yidhi haadaa laa yasluxu kani ma habboona faqaala wuxuu yidhi qad wallaahi bictuhu fi suuqi allaan ku dhaartay suuqa dhexdiisa ayaan ku iibiyey wamaa caabahu calaya axadun qof i ceebeeyeyna ma arkin faataytu lbaraa bna caazibin baan u imid fasa'altuhu waan su-aalay faqaala wuxuu yidhi qadima calayna anabiyu sala alla l slam almadiinata nebigaa madiino noogu yimid noogu soo galay wanaxnu nabiicu hada albayca annagoo beecaan wax ku gadayna faqaala wuxuu yidhi maa kaana yadan biyadin falaa ba'sa wixii hoo iyo hoo ah dhib ma laha wamaa kaana nasii'atan wixii madal ahna oo dib laga keenayana fa huwa riban waa ribo uma qaala lii wuxuu igu yidhi iiti zayda bna arqam zayd u tag faataytuhu waan u imid fasa'altuhu waan su-aalay faqaala midla dalika kaagaas oo kale ayuu yidhi wa bihi qaala akhbaranii ibraahim marka dahabka iyo lacagta in deyn lagu kala qaato ma banaana waayo isku cillo waay dahaban kaa qaadanayaa anaa kuu keenaya lacagtiisa waa dambe ma banaana sidaas wbihi qala akhbaranii ibraahim bnu اlxasan qala xadaanaa xajaaجu qala qala bnu jurayji akhbaranii cmr bnu dinar wacamir bnu muscabin anahumaa samicaa abalminhaal ayay maqleen yaqulu sأltu اlbaraءa bna caazibin wزayda bna arqam faqala kuna taajirayni baan ahayn laba ganacsato ah calى cahdi rasuuli اlahi sal ه slm fasa'lnaa nabiy اllahi sal ه slm nabigaan su-aalna can sarfi sarifka faqaala wuxuu yidhi in kaana yadan biyadin hadduu gacantu gacan uu yahay falaa ba'sa dhib male wain kaana nasii'atanna falaa yaslux wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdillaahi bn alxakam can muxamedin waa ibnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can xabiibin qaala samictu abalminhaal qaala sa'altu lbaraa'a bna caazibin can isarfi baan wax ka su'aalay faqaala wuxuu yidhi sal zayda bna arqam zayd su'aal fainahu khayru minii wa aclam waa iga khayr badan yahay waana iga cilmi badan yahay fasa'altu zaydan baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi salilbaraa'a baraa weydii fainahu khayru minii wa aclam isagaa iga khayr badan oo iga cilmi badan labadooda midba midka kale u qirayaa khayrka isagana waa tawaaduca faqaalaa waxay yidhaahdeen jamiican labadoodaba nahaa rasuulullahi sal l slam nabigu wuxuu reebay can ilwariqi bidahab fida in dahab lagu gado deynan iyadoy deyn tahay ayb qaala baabu bayci اlfidati waa dheeriya halkaan iska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi